baled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo doo maqlaysaan ku soo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado maantana waxaa ugu dooroon dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed uu ku dhawaaqay howlgallo ka dhan al-shabaab amaraha laga soo saaray ammaanka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dowladda soomaaliya oo war cusub ka soo saartay duulimaadyada magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland faahfaahinno ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada muqdisho caasimadda dalka akhbaaraadka dibaddana warka duhur waxaad ku maqli doontaan baaritaanno lagu bilaabay madaxweynaha dalka maraykanka intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka duhur ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale door wanaagsan dhegaystayaal waa duurnimo arbacaha taariikhdun ay ku beegan tahay shaniyolabaatanka bisha sagaalaad laba kun toban iyo sagaal imikii haatanna ku soo dhowaada warkaasoo fidsan warka waxaa maanta soo saaray saaxiibkii xasan axmed maxamed anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiinayaa aanu ku bilownay maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalk soomaaliya ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay inay bilaabayaan howlgallo ka dhana al-shabaab oo looga saarayo deegaanada maamulka koonfur galbeed waryahayaga xasan axmed maxamed warbixinta warkan haynoo eego wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya xasan cali maxamed oo loo yaqaan amar dambe iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagerin ayaa sidoo jira maanta waxay u sheegeen inay ka go-an tahay sidii laiskugu furi lahaa wadooyinka iyo magaalooyinka ay gudoomiyaan dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe wuxuu sheegay in kawasaad ahaan xilligan lagu jiro kala guurka uu qorshahoodana ugu horeeyay uu yahay isku furitaanka deegaanada ay godoomiyeen al-shabaab sida waddada magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo magaalada baydhabo baydhabo iyo hiiraan iyo gobollo kale oo muhiim u ah deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk ee soomaaliya in dowladda federaalka soomaaliya ay diyaarisay ciidamo fara badan oo ka qayb qaata dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee waddooyinka lagu furayo kuwaas oo la howlgelaya ciidamada midooda afrika amisom ee soomaaliya ka howlgala dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigaran ayaa sheegay in ciidamada koonfur galbeed joogo ay u qaybsamaan saddex qaybood islamarkaasna ay wadaan sida ugu diyaari lahaayeen ciidamada ka howlgala wadda furista ee kala qayb qaadanaya kuwa midooda afrika amisom ee ku sugan deegaanada koonfur galbeed ee koonfurta soomaaliya anigoo tixraacaya ee dibudhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo anigoo fiirinaya nidaamka ee transition planka ama kala guurka shaqooyinka badan oo maanta noo yaalla waxay tahay inaan dhisno ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qeybihiisi kala duwan iyo sidoo kale in line with the un security council resolutionkii iyo transition planka waxaa qeyb adag ka ah oona noo muhiimsan in laga shaqeeyana ay tahay sidii aan ku furi lahayn wadooyinka isku xira ee muqdisho iyo baydhabo muqdisho iyo beledweyne iyo muqdisho iyo baraawe iyo guud ahaan ee dalka meelaha runtii ururada argixisada ee dhibaatada baan ummadda soomaaliyeed u geysanaysa waxaa sidoo kale ee qaybtan si gooni aan raba inaan ugu xuso ahaa ee boqool gobolka boqool iyo magaalada baydhabo iyo degmooyinka oo runtii aan dhihi karo amsa maanta ee qaybta saddexaad waxay ka howlgalaan dhammaan degmooyinka ee koonfur galbeed ee soomaaliya gaar ahaan baayo boqool koonfur galbeed ciidamada joogo waxay u qaybsan yihiin saddex nooc ciidanka esane ciidamada daraawiishta iyo ciidanka boliiska iyo ciidanka nabad sugidda soomaaliyeed waxaan wadnaa reform ciidamada lagu samaynayo iyo diyaarin la diyaarinayo saddexda nooc ay ciidanka yihiinba oo loo diyaarinayo inay u diyaargaroobaan siday ula howlgeli lahaayeen ciidamada amisom oo la isugu furi lahaa jidadka jidka xamar iyo isku xiro baydhabo jidka xamar iyo isku xiro baraawe jidka isku xiro bakool iyo baay iyo jidadka dhan ay u furi lahaayeen degmooyinka sida qaaska ah hadda uu ugu dambeeyo shabaabkana laba gobol oo gobolka laba degmo oo gobolka bakoola iyo laba degmo oo gobolka shabeellada hoose ayay ku hareen ayagana waxaan jecelnahay in sida ugu dhaqsaha badan loo xoreeyo markii reformka ciidamadaas ay dhammaadaan sida tiyeylow iyo rabdhowra iyo labada degmo ee shabeellada hoose intaba waxaan jecelnahay inkastoo hadda ciidanka hadda inta joogo ay ayaga gobolka bakool laga quseeyo shabeellada hoose ciidamada joogana waxaan kala hadli doonaa howlgallada socda dowladda federaalk ee soomaaliya ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhowr jeer waxa ay ku celceliyeen inay bilaabayaan howlgallo ka dhan dagaalamayaasha al-shabaab oo waddooyinka laisugu furayo ha yeeshee taas aysan weli dhaqangelin
mahadsanid wariye xasan axmed maxamed odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan ayaa mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle ku eedeeyey boobka dhul danguuda oo ku yaala magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle warbixinta warkan beledweyne waxaa inooga soo diray waryahiga bashiir cabdulaahi cismaan odayaal kulan ku yeeshay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in hay-ado iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ay wadaan dhulboob haddii dad daryeelayaan dadka xaqa u leh dhulka laga bixinaayo kanaalada amba iskaashitooyinka laga furaayo ha maalgeliyaan hadday dulmi iyo iskudir ay wadin waxaan u sheegaynaa faw e w f b annaga ilaa w ilaa laxmaa caana diidi karto waxna maraaya maaha mana ogolnihii kama soo horjeedni hor u kaca dowladda hirshabeelle amba dowladda dhexe horkaca way yacni kor ka keentay ma diidegni laakiin dariiqeeda ha soo marto hadday dariiqeeda soo marin anagana lagala tashanin anagana laga taxgelinin wax jaraaya maaha mana ogolaa doogni inay labada meel keli ka bixiso waa waagii xalibarya jawaabteedana waa la helaa waxaan idin caddeeyaynaa beerahaas talyaaniga marka uu yimid waana la og yahay cid muug ma laha haddii la leeyahay ood soo qaadateen dadka hirshabeelle joogo iyo hay-adyaha dhul nin leh ma leh geelna ninkiisaa iska leh waxaan maqlayna ma aha mana yeeli doogni mana yeelayni wax kasta oo dulkaa laga samayhaayo in lagala tashanin oo la fuliyo raalli kama lihi waxaanu arkayaa dhul dhac uma aragno maalgeli uma aragno waxaanu argnaa dhac maaneed maalgelin uma aragno sidoo kale waxay baaq u jeediyeen madaxda dowladda soomaaliya waxaan u sheegaynaa adduunweynaha sida qaramada midoobe igaad afrikaanka baarlamaanka dowladda soomaaliya fe- federaalka iyo wixiina maqlaayo ummad- ummad- ummadda ah oo soo- oo soomaali kaleed ma ahee adduunkan waxaan u sheegaynaa inaan dareemayn in la raba lagala suuriyo haddina aan tashabaa arrintaas ka- waa ka soo horjeednay raalli kamanihi in loo dhac raalli kamanihi mana aqbalayni mana aqbali doono wax alla waxay weliba labadiisa gaar ah laga sameehayo iskaashita horumarin dowladeedu diidi mayni diyaaraan u nahay laakiin dharkaada anaa ku dhaqaaya adna ma ogid cid qaadaysa ma u dhaqaalmayno haddii dadka dad dhac ay bartaan dhibkooday leedahay waxay leeyihiin iyo waxay laheenbo waa isku dhex darsanayiin wixiid adiga leedid inaad qaadatid wixii ummadda kale ay leedahayna bannaankaas ka qaadidna wax meesha ku jira waaye marka insha allahu tacaala wixii aad oo oy lahaayeen dadka qaarkood waxay lahaayeen iyo waxay ayaga laheen ay isku dhex darsaduu haayaan taas too la qaadan karana ma ahan waxaan ka wadahay dhulkan oo isnaayada haddana waa la og yahay ee, dalkan haddiis ilaahay mahdi ina lees dhaco een, ee, lagu looma degano nin walba wax baa uu leeyahay wixiis leeyahay in maaragti laaga leexdo ee, ummadda ina lees dhacane toon anaga qaadan karna ama aan qaadanaynana ma ahan ina lees dhaco ma qaadanayni mana qaadan dooni dhul ninkiisaa iskale nin la qasbi kara ma laha indhaa fool ku yaalo haddau ilaahay raalli ka noqdo nin walbaba wixiisa asaa iskale asaana u madax bannaan in haddau ilaahay kuu roon yahay dikatoriya laysku dhaco laysku handado midan yeelayna ma aha dad yeelana ma nihi mana yeeli doono haddau allaha awoodda la qadaro waxaan leenahay dhulkaas haddau ilaahay raalli ka noqdo soomaali weyn shan beeloodaa wax ku qaybsatay beesha shanaadaan ka mid ahay dastuurka shan beeloodaa u dhigaa mugaxeer ahaa loo kala faafiyane nuskiyaan ahay bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado baladweyne
mahadsanid wariye bashiir faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay xaafadda taleex ee degmada hodan ee gobolka banaadir qaraxan oo joogtiisa laga maqlay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir wararka ayaa waxay sheegayeen qaraxaasi uu ahaa miino la dhigay waddada dhinaceeda islamarkaana warar hordhac ayaa sheegaya in lala egtay gaari ay la socdeen saraakiil ciidan xilli uu marayay degmada taleexe waa degmada taleex oo ka tirsan waa waaxda taleex oo ka tirsan degmada hodan goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen saddex askari oo saarnaa gaariga qaraxa lagu weeraray halka laba qof oo shacaban ay ku dhaawacmeen hay-adaha amniga soomaaliya weli wax faahfaahin ah oo dhankooda ah ay ka bixiyeen ma jirto qaraxaasi waxaana sidoo kale weli si rasmi aan loo ogaan saraakiisha saarneyd gaariga qaraxa miino lala egtay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska degmada hodan ayaa gaaray halka uu qaraxu ka dhacay kuwaasoo muddo kooban xiray socodka dadka iyo gaadiidka degmada taleex walow markii dambe ay dib u fureen halkaasi weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka duhur ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhanna aad nagala jaanqaadaan bartaanu ku leenahay internetka ee www radio cadaada com wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada dhuusamareeb ka daafurtay dood ku saabsan dhammaystirka dastuurka dalka waryahayga cabdulaahi warsamo rooble ayaa warbixinta warkan dhuusamareeb inooga soo diray aqoon isweydaarsigan oo ay soo agaasintay wasaaradda dastuurka galmudug oo kaashanaysa wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta laga daahfuray magaalada dhuusamareeb waxaana inta uu soconaya looga doodayaa ka qaybgalka bulshada rayidka ee hanaanka dib u eegista dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya munaasabada furitaanka aqoon kororsigan oo soconaya muddo saddex cisho ah waxaa kasoo qaybgalay wasiiro ka tirsan galmudug maamulka degmada dhuusamareeb iyo qaybo ka tirsan bulshada oo ka qaybgelaya doodan kulan howleedkan inta uu soconaya ayaa laga diyaarin doonaa aragtida bulshada nuqullo lagu biirinayo talooyinka wax kabedelka iyo wax ku-biirinta qabyo-qoraalka dastuurka jamhuuriyadda soomaaliya waxaana ujeedada aqoon kororsigan faahfaahin ka bixiyey agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka galmudug sakariye maxamed axmed barnaamijka muhiimadiisu waa inaad ka warhaysaan wixii lasoo qabtay oo ku saabsanaa geedi socodkii dastuurka meesha ay wax marayaan iyo halka loo socdo sidoo kale barnaamijkan wuxuu ka daba socdaa uu ku xidhiiraa barnaamijyo hore aan u qabannay oo wasaaraddu ay ka qabatay degmooyinka gaalkacyo cadaado iyo degmada hobyo oo sidaan oo kale bulshada qaybaheeda kala duwan la tashiyo iyo gogol ballaarin aan ugu samaynay siday uga qayb qaadan lahaayeen geedi socodkan iyadoo fariimahooda iyo contributionkoodana aan diiwaangelin iyo xog aruurin aan ku samaynay maanta iyo biri iyo iyo biri dambe saddex maalin oo socon doona programkan intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada dhuusamareeb macalin nuur cilmi cabdulle wasiirka bay-ada galmudug maxamed soomaali iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha iyo tamarta galmudug maxamed nuur diini kaalinta aan ku leenahay ka galmudug ahaan inaan ka qayb qaadanno inaan ka hadalno inaan gaar iskaga warsanno guud ahaanna kaalintaan ku leenahay aan ka qaadannona aad baan usoo dhoweynaynaa wasiir shaqadan waa kaaga mahad celinaynaa dastuurka waa waxyaalaha hadday de- dalka ka hallaabaanna waxa dhan ay- ay hallaabayaan ilaa waa wixii wax lagu hagayay haddii ou hagaago oo ou idlaadana wax walba inay noo idlaadaan aan rajaynayno dastuurkii dhammaa ee soomaaliya lagu dhaqi lahaa maadaama uu hadda ku jiro broses ama hanaan qabyo ah waxaan u baahannahay inaan helno een, dad intellectual ah ama caqli u saaxiib ah ama aqoon durugsan u leh arrimaha dastuurka si dastuur hagaagsan oo aan midba midka kale uusan ku dhacayn qodobo qodobka kale uusan uusan khilaafaynin aan u hagaajisanno sidaasna aan u noqonno mujtamac ama ummad een, ah, halbeeg ay ku noolaato leh qof kasta oo soomaaliyana uu xaquuq ye- uu uu ku yeesho dalkiisa dalkuna uu qofka soomaaliga uu xaquuq ku yeesho runtii saddexda maalmood runtii wuxuu ka qaalisantaha saddex sane ka qaalisantaha maanta saddex maalmood aad barnaamijkan u fadhidaan waxaa la rabaa si deganaan inaad uga doodaan waxyaabaha laydiin soo bidhiya si hoos u fiirisaan aad wax nuxur loo ummadda iyo ilmaha dhabarka ku jira udana aad meesha aad ku qortaan marka iska horkeen badana ka buuxa si looga saaro waxaa la rabaa maskaxdii inaad shiishaan oo waxaad aad ku soo qortaan ogaadana waa taariikh waxaanu annagoo hadda waa ku faanaa magacii wuxuu ku jiraa siddeed boqol iyo konton iyo shanta dastuurka soomaaliya ansixisay adinkana waxaa geli doontaan labada kun sagaal iyo tobanka dastuurka soomaaliya loo samaynayo dadkii ansixiyey ama ka baarandee aad ka mid noqon doontaan kulamada noocaan ah oo wasaaradda dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay ku qabatay degmooyin badan oo ka tirsan dalka ayaa fursad u siinaya bulshada soomaaliyeed in la wada habeeyo qabi-qoraalka dastuurka soomaaliya ka hor inta aan loo gudbin baarlamaanka soomaaliya waana qayb ka mid a howlaha ugu muhiimsan ee dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada u yaala sida uu sheegaya wasiirka wasaaradda dastuurka galmudug abshir cabdi shiiqow waxaan maanta halkan isugu joogna u joognaa inaan isku waafaqno isku raacno wax ka fahanno een, xeerka aan rabno inaan isku maamulno runtii marka dastuur la yidhaahdo xoogaa culimmadu waa waxay geliyaan eh, su-aalay geliyaan dastuur waa kan ilaahay laakiin kan waa xeer aan rabno waa heshiis bulsho oo aan rabno inaan isku xukuno dhexdeen waxaan la soconnaa waqti badan oo soo qaatay dastuurka dib u eegistiisa kadib burburkii dalka waxaa adkaatay in la helo dastuurkii oo dib loo helo hase yeeshee dowladihii hadda isku xigay ee ugu dambeysa dowladdan dhammaantood waxay ku howlanaayeen sidii loo heli lahaa dastuur soomaaliyeed oo la odhan yahay oo dhammaan ummadda soomaaliyeed ay ku qanacsan tahay kaasoo weli geedigiisii aan ku jirno oo aanaan gaarin yoolkii kama kama dambaysta ahaa doodaha ku saabsan dastuurka ayaa dhowr jeer oo hore lagu qabtay degmooyinka waaweyn ee galmudug iyadoo kulankan uu kusoo aaday xilli dhowaan la kordhiyey wakhtiga dib u eegista dastuurka oo lagu daray muddo dhowr bilood ah
mahadsanid wariye cabdulaahi warsamo rooble waryahayga magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax lala eegtay kolonyo uu la socday max- gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida wararkaanu ka helayna duleedka magaalada muqdisho caasimada dalka ayaa waxay sheegeen halkaasi qarax lagula eegtay kolonyo uu la socday gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xasan cali nuur shoote iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya qarax ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa nooca dhulka la geliyey waxaana gudoomiyaha iyo kolonyada uu la socday lagula eegtay xilli ay marayeen duleedka magaalada muqdisho caasimada dalka iyagoo kasoo laabtay gobolka shabeellada hoose gudoomiyaha shuute iyo saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ayaa xalay ku hoyday saldhigga ciidanka dowladda ay ku leeyihiin deegaanka ceel saliini ee duleedka magaalada marka halkaas oo dhowaan ay weerar khasaare geystay ku qaadeen dagaalamayaasha al-shabaab ilo dhanka ammaanka oo ka tirsan dowladda ayaa xaqiijiyeen gudoomiyaha maxkamadda uu nabad qabo islamarkaanu qaraxaasi ka badbaaday ilaa hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka wixii warara dhegaystayaal ee ku soo kordha waxaad ku dhegaysan doontaan wararkayga dambe ciidamo aada u tababaran ayaa lagu soo warramayaa in lagu wareejiyey xaruntii gobolka banaadir ee magaalada muqdisho wararka lagu kalsoonaan karo oo laga helayo magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan in maanta amniga gudaha ee xarunta maamulka gobolka banaadir si aadan loo adkeeyey islamarkaana halkaasi lagu wareejiyey ciidamo cusub oo aada u tababaran waxaa la sheegayaa in saaka xarunta gobolka banaadir la geeyey iyo tababaran kuwaasoo baaritaano kala duwan ku sameynaya xafiisyada gobolka ee ku dhex yaalla xarunta maamulka gobolka shalay ayaa xarunta waxaa lagu wareejiyey ciidamo cusub oo loo yaqaano ciidanka birmidka oo ka tirsan booliiska soomaaliya waxaana isla maanta halkaasi ay ka bilaabeen howlgallaha lagu baarayo gebi ahaan xarunta sida ay sheegeen ila xoogaala sidoo kale maanta oo arbaca ayaa waxaa lagu wadaa in xarunta dowladda hoose ee xamar kulankii toddobaadlaha ay ku yeesheen gudoomiyaha gobolka banaadir iyo gudoomiyaasha degmooyinka si kastaba gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamed maxamuud ayaa tan iyo markii uu xilka la wareegay waxa uu waday isbedelo dhanka amniga sida mas-uuliyiinta amniga ee gobolka ay xaqiijiyeen waxaana la filaya in ciidamadani ay wax badan ka bedelaan hanaanka amni ee xarunta gobolka banaadir weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka duhur ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhan aad nagala socotaan bartayada internet-ka dowladda soomaaliya ayaa mar kale waxa ay ka hadashay waa wararka ku saabsan hakinta duulimaadyada maamulka jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo warbixinta warkan mar kale haynu eega waryahayga xasan axmed maxamed hay-adda duulista hawada dowladda federaalka soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamtay warar maalmaha soo baxaya oo sheegaya in hay-adda muddo saddex cisha ay joojisay dulimaadkii tegi lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland maareeyaha hay-adda duulista hawada ee dowladda federaalka soomaaliya axmed macalin waxauu sheegay in ilaayo hadda aysan jirin waqad rasmi ah oo lagu joojiyo dulimaadkii aadi lahaa ama ka imaan lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kaasoo ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya gaaraan hay-adda duulista hawada ee ummadda soomaaliyeed waxa uu sheegay in kaliya shirkadaha diyaaradaha la faray in dulimaadka ismaayo ay hay-adaha ku soo wargeliyeen afar labaatan saac ka hor islamarkaasna sharcigaasi uu yahay mid adduunka oo dhan lagu dhaqmo gab ahaanba ayuu sheegay inaysan jirin wax yaraada ah ay saareen dulimaadka aadaya ama ka imaanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland kaasoo gacanta ku haya maamulka jubbaland xilligan uu khilaaf xoogan kala dhexeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya hogaansho maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya carqalad ku noqon kara habsamo u socodka gaadiidka hawada lasdana minid ayaa adduunka ku gaarsiin karnaa marka waxaan taa uga go' leehay inuu civilizationka soomaaliya horumarka uu sameeyey oo uu noqday mid la mida civilizationada caalamka oo kale hadda kayska aad soo qaadanayso kale baryahan waxaan ka maqlayay mediaha in kismaayo kale la xiray oo aanay diyuuradu tegi karin iyadoo la leeyahay ilaa lix iyo labaatanka bisha laga gaarayo diyuuradu ma tegi karto waxaan rabaa in aan shacabka soomaaliyeed u sheego inaanay jirin wax ofishala oo ka soo baxay dowladda soomaaliya iyo hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo xadidaya dayuuradaha u duulaya kismaayo wax walba waa caadi waxaa jira keliya directive ama amar ka soo baxay dowladda soomaaliya oo ku amraya diyuuradahaasi in ay afar iyo labaatan saac ka hor inta aanay aadin kismaayo ay soo codsadaan fasax waana wax caadiya adduunka way ka dhacdaa janalka caalamiga ayaan marnay bylotiska adduunkana waan isla fahanay kood layskula xiriira ayaa jira janalkii sakhdaha ayayna dowladda soomaaliya u martay arrimahan aan hadda ka hadlayay waxaan ku soo saarnay notamkaas marka notamku wuxuu qeexayaa oo keliya waxa ay tahay bylotku inuu ka duulo point a oo point b tago waxa ay tahay inuu maro iyo facilityka soo kordhay iyo waxa cilada gashay marka sidaas u ahaa notamka one notam ayaa hay-adda duulista ka soo baxay oo ku amraya byloodyada inay afar iyo labaatan saac ka hor soo codsadaan fasax marka ay u duulayaan kismaayo marka kiina ilaa iyo hadda si habsamila ayuu ku socdaa wax carqaladiina ma jiraan bylotiska iyo civil aviationka shaqaalada technishanka si smootha ayay arrintaas ugu socotaa warkan ka soo baxay maarayaha hay-adda duulista hawada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku soo-aadaya xilli toddobaadkan in garoonka diyaaradaha adaacadday magaalada caasimadda muqdisho ka duula loo diiday madaxweynaha dowladda kumeelgaarka ahaa ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed
mahadsanid xasan axmed maxamed iminkana akhbaaraadka dibadda baaritaano ayaa lagu soo waramayaa in lagu bilaabay madaxweynaha dalka mareykanka afhayeenka koongareeska mareykanka nansi bolisia ayaa shaaca ka qaaday in si rasmi ah ay u bilowday baaritaan lagu sameynayo madaxweynaha mareykanka trump iyo eedda sheegaysa in dowlada shisheeye waa dowlado shisheeye ka gargaarsaday markii dib loo dooranayay sanadkii laba kun iyo labaatan waa sanadkan halkaa dhegeystayaal aan ku celiyo mareykanka ayaa waxaa madaxweynaha mareykanka ayaa waxaa lagu eedeeyey in doorashadiisii uu ku guuleystay oo ay ka caawiyeen wadamo shisheeye sida la sheegayo boliisi ayaa hadalkan shaaca ka qaaday kadib markii hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga kula kulantay aqalka baarlamaanka tirada dimuqraadiyiinta ee doonaya in madaxweynaha xilka laga qaado ayaa tiradooda sii badanaysa bolusi ayaa trump ku eedeysay in khiyaamay waa inuu khiyaamay dhaartii uu xafiiska u qaaday amniga qaranka mareykanka iyo guud ahaan dalkaasi mareykanka waxayna sheegtay in loo baahan yahay in si rasmiya looga fiirsado hogaanka uu hayo dalka mareykanka warkii door dhegeystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado waa nagaynta warka anigoo sharmaarka idinla socodsiinaya waxaa soo saaray saaxiibkay xasan axmed maxamed intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan